Dhegeystayaal kuwan waxaa ka dhawaada xoghayaha guud ee Ururka Isbadaldoonka Dimuqraadiyadda Soomaaliya oo hadda si toos ah khadka taleefanka inkajar u soo ka sugan magaalada Baydhabo Janaay. Cabdisalaam Ibraahim Cumar na dheega haytee. cabdisalaan marka hore ha ka dhawo warbaahinta koonfur galbeed ila baydhaba daafeed baydhaba media marka hore su-aalan ka hore intaan fadaw ini ka warsada way bua cabdisalaanow way balla dareernay ini isan geega isan oo ado adoo xog hayii aatay iyo mas-uuliyiin kale ini isan seeteen barbaking xubno kooban oo shakhsiyaad oo meelaas kahersan ini isan wada hadal la fadaasen bal ini isan la gallaan bal ulujeedkiin isan meelo ihraabtun un seeteen iyo walyaabada isan baarbakin ha kula kulanteen
walaalow horta geedka xalaya arrintaasaysi odayaalkani guddiga malaawili oo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lixda gobol hadhiseen oo golaha guurtada hatana ahaayeen oo xildhibaanada boobsoo teegay markii markaanay sheegeen hiraabtun aragtay ee kakalahanay barkiirsa iyo anandhiina dhibaato kale isku horkooyow iyo khilaaf kaleba anandhiina oo dadki walaagihantaantiina markii seenineli dhalinyaro oo meelka lakulumegile oo furado iyo walaatay diyaar garowey nooyo hadalaanu hadalkiin odayaalka saytaan hadda reeran arna fadaahad odayaalka kuween odayaalkii madi kuween guriyada lakugoobdi inuu yoolaamiga hakudayan oo tuwada diiri
ha inkana qaadoo raalli cabdisalaam madii isan barbaking seeteen odayaalkiina seedeen ay qori laka qobadi
odayaalka baawartiisa gorina kugabadi madaxadain kortaan laamiga maakuday kortaan iniga barkin maandegi kortaan sameelin kunagadaa leer
odayaalka markun iyo ma injeedeen ujeedka socdaal sho may may kasaabsanaay
umajeedkii cundareeran meetaa maadaama lixdan gobol la dhisay madaxweynaha iyo lataa madaxweyne ku-xigeen lataa dowladuuti lataa dastuuri calan iyo samaysisi madaxweyne dhakiya iyo soomaalidii koonfur galbeed deganaatay isku dhac kale dhanka kooyna maadaama marbadan fiiri khilaafo badan samaysan oo haddana horta ka hayo salamadhawo iyo khilaaf odayaalkii maadaama xaanka yoolay maraagicii xaanafyo iyo maraagicii sacranti lan wada xaliyo nimankaasay tilxan lagu wada hadala daraadi waan soo oran odayaalka
waa tahay markuun intiiyo odayaalkii onbana ku hor warka war wal walka wargeliyey dadkii ka suganaayay barbaking iniyo odayaalka handareeran
sheekor laakiin hayayo
okay markuun meelo ninku sii wed madii odayaalkii dabcan la eray makooyo kortaan kudib may dhihi
kadib bay dheehin odayaalkiini iyo hasqumoodan qaar kamid nagdeen haanoo ka adkaysadaan talanyaniyo iyo nimankii warasugaysan waa la suwarsaneen qaarkuuna falaaina nanasaynina wala in masiinka koyni haddii falaasan loo diiba masiinku qaadan hataan ero kortana laakiin an hadal ner maasni abri oo kale eran marka lankodarawala dhiniyaasaysin degi falaay hataa mayba من أبيك من شاب الأسر أمان شيء من جسر هل حبا قبل الكريزي لكن إذا كنت تبيني من عين بها وتحصوا هذا نقرين
إذا كسي أن جوي المجال وقت حاضركم إنك ورنبا أن أن عبد السلام
والله جوي إذا دبني وقت لكن والبرضة يعني بيالا استجارا أو رجالة بيائي دفاعا استجار لي لكن دفاعي استجارا من الله ونفسه كان حتى صور وما يبقى جرنا dagaalan bayna oo sida xalin beeri lahay haddii nagada lahay islaan kasta halanshay lan jiro halugada hadala halanshay kuwiima le lamaada dhiniba odayaalku goorahayan lay malaagin ee haddii lanhegidayna meesha jara qabiilkii farowhaabay hal qof lay malaagin ee lamaada dhinin ee halkaas qof aan dhexay halkaas qof inaysan balanshay lan jiro halugada hadala saas daraadiya meeshadaan in dagaal kale hatana baydhawo un kudhina mutum hel aan dhadhasaysanto dagaal ha ka fidmin dhabta walaagi ula soomaali kaqiin lahaay meelanka badanka dhen wala erikora baydhawo wala mar walba hama nagdawna maybuwa sigo iyadoo ka dhihayaan marka sidaasaykeena dhayna daraadee maybuwa
cabdisalaan dabcan way baaba eetaa xoghayaha ururka isbedel doonka ay dimuqraadiyadda soomaaliya eete dabcan holwiina kaalin wiinan ku qaadateen dhismaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya muddo dheerna maylara ay u socda magaalada baydhabo nabad nabad yacni lakaraaxisa iyo iyo ku jarti haddana way baaba arag ahaynay ini magaaladii dowlad goboleed yacni iyo lakasuubi waan koonfur galbeed soomaaliya leeraw barbakingna ini maylara ay u socda dadkii ka shirsanayay iyo dowlad goboleedka intiyo badan iyo haraheen shakhsiyaadkun barbakin ka hersan dabcan maylaaraay u saada ini shakhsiyaad barbakin weli ka sugayna la dareerna cabdifataax ibraahim geeseyna guddoomiyihii hore gobolka baay musharaxiintiina kumid ahaayey hadal waybah ku weeray ini maylaaraay u saada shariif xasan iyo gruub magaalada hakajeed iyo unkooyo korna markuu madii ada fiilida jawiga magaalada baydhaba wal ero kore malku fursadaa ini magaalada dagaalku dhihi
wallahi kuwa ilaahay oogin karo laakiin dagaalka shayti haka eedaan wadno ini dhibaato kale aan ku dhayna baydhabo kama dambeys may falaana ka erayeen haddii xalkaa la waayo inilan kasta lanshay landiro lanshay damaanada shahaado lanshay wareego barnaamijkaasay sifaasaysa lahaa abdira lankasta malaaga leeg abeelana ku dhalabay abilshay lankasta ninki ku adag dhibaatadiishay abilshay dhamarta lankale aan ku abakaaro karo ama kale aan ku xeylay karo ama aan ku jadaado karo male dowlad kale afargeliyi korta hadda lanshay isu dabsade soomaaliyana kalaaniisan sistama ku jira sitan qabyaalad eeba ku jira federation uuna gaadanayn waa qabyaalada ka salaysaye duunta ugaisa kala una wayna ini lankasta gabiilshay malaakeen dirsana layo lankahadabo ileer
markuun ilaa ilaa intaas ini magaaladii bal jawi shay sahaado yacni wal ku yaabe waa warbixino hoose ahna deerahayan cabdisalaan wayba sheegahay ini beriyeyba ambadanta ini magaalada baydhabo sido ambali yacni galantiyato iyo gala doonto oo aan lakshalba ha doono
maya walaal fariimo un habtu geersiiyaa kumid ay malaaqin iyo siyaasiyiintaba fariimo un habtu kacagahanon iyo dagaal kale mid mid laakiin magaada ilaahay una mareebo korno walaakale ilaahay gadirnaanta isku tuga bii koraniyo wasabeelo isku maray habad kabilaa sugi jeerta bawna hajili kabsatay oo kale laantuda habad markii dan odayaalka hakadidi odayaalkana saasaa kale laantuda saas oo kale inay habadkidi laakiin dadaal oo meesha jarna in ciidan is abaabulo ama ciidan oo nqudnimeeda dagaalkaada falaha inaynu ku aamusno malkiaada lamada muhiimi faloobahaada
barbaking shiina maana norowyanka wiinaay iyo sandheera ha ku bahen ay kaloo hadala kasaawo waana magaalada ku gorodaw hadda ka jara adoo raalli absala
wallahi niyo hata nimanka wargeeka meelan dhexeynimayba hormuudin haay langla erow hasan eelay oo markii hore ma reer baydhabo tanzania ee lakasawn aad adeegada baydhabo mid tahay ayaa muunsanka ka fircoonay
dhugunsudayaalkaasi way baahayay xoghayaha guud ee ururka isbedel doonka dimuqraadiyadda soomaaliyeed oo si toos khadka telefoonka an ku waraysaan uu soo ka sugo magaalada baydhabo waan nin ku waramay xaalada guud ee magaalada baydhabo iyo dhaqdhaqaaqyadii inkadamboy way baan ninkula dareertaanbaa shabakado warbaahine ila baydhaba daafeed baydhaba media